bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxe raadiyaha simba qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka ayaa magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya la taliyaha amniga qaranka iyo kusimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha dalka uu caqabad ku yahay dhammaystirka kiiska ikraan tahliil oo ku maqan gacanta hay-adda nabad sugidda soomaaliya midowda musharaxiinta ayaa sheegay in go'aanada uu soo saarayo madaxweynaha dalka ay yihiin kuwo lagu xagaldaacinayo doorashada dalka madaxweynaha dalka ayaa iclaamiyey shir ay isugu imaanayaan guddiga amniga qaranka faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala degmada awdhigle ee gobolka shabeellaha hoose beesha caalamka ayaa sheegtay in afduubka ikraan tahliil ay caqabad ku tahay geedisocodka doorashooyinka dalka maamulka degmada awdhigle ayaa faahfaahin buuxda ka bixiyey khasaaraha ka dhashay weerar xalay ka dhacay gudaha degmadaasi ra-iisul wasaaraha dalka ayaa la sheegay in uu ku degdegay xilka qaadistii uu dhowaan ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya qaar ka mid ah waxgaradka gobolka banaadir ayaa taageeray warqadaha uu dhowaan soo saaray madaxweynaha dalka laamaha amniga degmada caabud waaq ayaa ku raad jooga kooxa burcad ah oo dhibaato ku haya dadka shacabka ee ku nool degmadaas maamulka hirshabeelle ayaa ciidamo kala dhex dhigay maleeshiya ku diriri ku dhex maraysay duleedka degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan akhbaaraadka dibadda warka iyaga aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan tobaneeyo qof oo ku dhimatay kadib dab ka kacay xabsi ku yaala dalka induneisiya mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha sagaalaad ee sebtembar sanadda labada kun iyo koob iyo labaatanka intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatana kusoo dhowaada iyagoo intii hore ka faahfaahsan madaxweynaha dalka ayaa magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada la taliyaha amniga qaranka iyo kusimaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya dhanka kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha dalka uu caqabad ku yahay dhammaystirka kiiska ikraan tahliil oo ku maqan gacanta hay-adda nabad sugidda soomaaliya sida warkan uu ku eegayo anasoomane madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo mudnaan siinaya dardeergelinta horumarinta iyo joogteynta howlaha baaxadda leh ee horyaala hay-adaha amniga waxuu xeer madaxweyne kusoo saaray qodobadan kow madaxweynaha ayaa waxauu aqbalay istiqaalada uu usoo gudbiyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane fahad yaasiin xaaji daahir isagoona ku bogaadiyey shaqadii wanaagsaneed uu ka qabtay dib u habeynta hay-adaha amniga guud ee dalka labo maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa u magacaabay gaashaanle sare yaasiin cabdulaahi maxamuud oo haatan ah taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir inuu si kumeel gaar u hogaamiyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inta lagu soo magacaabayo ama laga soo gudbaynayo taliyo cusub oo ku yimaada hab waafaqsan sharciga iyo dastuurka kumeel gaarka ee dalka u yaala saddex madaxweynaha ayaa u magacaabay mudane cabdisaciid waa cabdisaciid muuse cali inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka wuxuuna ku ammaanay shaqada hufan uu kasoo qabtay taabogelinta siyaasadda amniga qaranka afar maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale magacaabay mudane ama u magacaabay mudane fahad yaasiin xaaji daahir la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa isugu yeeray kulan ay yeelanayaan guddiga amniga qaranka sideed iyo tobanka sebtembar ee laba kun koob iyo labaatan si guddiga looga horjeediyo warbixin laga dalbaday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka sida uu shaaciyey agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya mudane cabdirashiid maxamed xaashi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo uu magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha iyo kusimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda oo mudnaanta siinaya dardergelinta horumarinta iyo joogtaynta howlaha baaxadda leh oo horyaala hay-adaha amniga waxa uu xeer madaxweyne ku soo saaray qodobadan soo socda qodobka koowaad madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu aqbalay iscasilaad uu soo gudbiyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka mudane fahad yaasiin xaaji daahir isaga oo ku bogaadiyey shaqadii wanaagsanayd ee uu ka qabtay dib u habaynta hay-adda muddadii uu hogaaminayey qodobka labaad madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu u magacaabay gaashaanle sare yaasiin cabdilaahi maxamuud oo haatan ah taliyaha nabad sugidda ee gobolka banaadir inuu si kumeelgaadh ah u hogaamiyo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka inta laga magacaabayo taliyo cusub oo ku yimaada hab waafaqsan shuruucda iyo dastuurka kumeelgaadhka ee dalkeenna qodobka saddexaad madaxweynaha ayaa u magacaabay mudane cabdisiciid muuse cali inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka waxa uuna madaxweynuhu ku ammaanay shaqadii hufnayd ee uu ka soo qabtay taabagelinta siyaasadda amniga qaranka qodobka afraad madaxweynaha ayaa sidoo kale u magacaabay mudane fahad yaasiin xaaji daahir xilka la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ugu dambeyn madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu isugu yeedhayaa kulan ay yeelanayaan guddiga amniga qaranka sideed iyo tobanka bishan sebtembar sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan si guddiga looga horjeediyo warbixinta laga dalbaday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane maxa- waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa isna war ka soo saaray magacaabista uu sameeyey iyo xilka qaadistii dhowaan lagu sameeyey agaasimihi hay-adda nabad sugidda soomaaliya kaasi oo ku taageeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuuna ra-iisul wasaaraha soo dhaweeyey aqbalaada madaxweynaha ee shaqa ka joojinta agaasimihii hore ee nisa mudane fahad yaasiin xaaji daahir war qoraal oo kasoo baxay xafiiska gaarka ee ra-iisul wasaaraha dalka ayaa lagu sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxa uu soo dhaweynayaa aqbalaada madaxweynaha ee shaqa ka joojinta agaasimihii hore ee hay-adda nisa mudane fahad yaasiin xaaji daahir ra-iisul wasaaraha wuxuu farayaa agaasimaha guud ee kumeelgaarka enisa sareeya guud bashiir maxamed jaamac inuu si deg deg u bilaabo shaqadiisa sidoo kale saraakiisha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka wuxuu ku amrayaa inay si buuxda ula shaqeeyaan agaasimka cusub ee hay-adda sareeya guud bashiir maxamed jaamac ra-iisul wasaaraha wuxuu ummadda soomaaliyeed u cadeynayaa in qoraalada ka soo baxay madaxweynaha lixdii bishan toddobadii bishan ay muujinayaan inay weli daba socoto mas-uuliyadda doorashooyinka iyo amniga uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha uu ka walaacsan yahay tillaabooyinka uu qaaday madaxweynuhu in ay yihiin kuwa ku carqala- waa kuwa lagu carqaladaynayo in si dha- in si dhammaystiran lagu gungaaro kiiskay karaan tahliil faarax oo horey hay-adda cadaaladda iyo sharciga la hor istaajiyey islamarkaana baaris buuxda ay ku sameynayaan kiiskan ra-iisul wasaaraha wuxuu arkaa wax in laga lagu xumaado ay tahay in xuquuqda muwaadin soomaaliyeed la siyaasadeeyo taasi oo ah dhaqan halis ku ah hanaanka dowladeed ee dalka waana in ay ka waantoodo cid kasta oo ku fakiraysa arrintaasi ra-iisul wasaaraha wuxuu mar kale adkeynayaa xiriiraalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida inay dardargeliyaan howlaha baarista kiiriska ay karaan tahliil faarax deg degna u horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh waxaa la farayaa dhammaan taliyaasha ciidamada qalabka sida sida u- in si buuxda ay u qanacsanaayeen ama weliba u gacansiiyaan xeer ilaalinta ciidamada iyo hay-adaha sharciga inay gutaan waajibaadka ka saaran arrintan ra-iisul wasaaraha wuxuu hay-adaha amniga farayaa inay adkeeyaan amniga iyo xasiloonida guud ee dalka ilaaliyaanna xuquuqda muwaadinka islamarkaana ay ka foojignaadaan tillaabo kastoo wax u dhimi karta xorriyadda iyo xuquuqda asaasiga ah ee dadweynaha soomaaliyeed ra-iisul wasaaruhu wuxuu shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay gacan ka geystaan sidii cadaalad ay ku heli lahaayeen ikraan tahliil faarax ugu dambeyn maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha ayaa isagoo ku hadlaya magaca golaha wadatashiga qaran wuxuu shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka u xaqiijinayaa in la dardargelin doono arrimaha doorashooyinka dalka si waafaqsan geedi socodka ama si wanaagsan u socodka wuxuuna ugu baaqayaa in loo midoobo sidii nabadgelyo ugu dhammaan lahayd doorashooyinka islamarkaana looga horleexan lahaa wax kastaoo caqabad ku ah doorashooyinka dalka ayaa lagu soo gabagabeeyay war si gaara uga soo baxay madaxto- waa xafiiska gaarka ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya si kastaba dowladda soomaaliya ayaa xilligan wajahayso caqabado horleh taasi oo ku aadan dardargelinta hanaanka doorashada dalka iyo kiiska ikraan taaliil oo madaxweyne farmaajo la sheegay inuu xadagaldaacinayo kaasi oo la sheegay inuu garab ku siinayo in gebi ahaanba laga dulqaado culayska saaran fahad yaasiin taliyihii hore ee nabad sugidda soomaaliya waxaana telefishinka qaranka iyo weliba dowladda soomaaliya beejedkeeda rasmiga si gaara looga saaray warka maxamed cabdulaahi farmaajo ama war qoraalka ee kasoo baxay xafiiska gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya villa soomaaliya kaasi oo lagu sheeciyay warbaahinta dowladda waxaana warbaahinta dowladda gebi ahaanba laga tirtiray warkii maxamed cabdulaahi farmaajo uu kusoo magacaabay taliyaasha nabad sugidda hay-adda qaranka iyo weliba agaasimaha waa waa agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka oo fahad yaasiin lagu bedelay waxaana haatan qayladhan ay kasoo yeeraysaa siyaasiyiinta iyo weliba cuqaasha ku sugan muqdisho iyo gobolada dalka
dhanka kalena midowda musharaxiinta mucaaradka ah ayaa sheegay in go-aanada uu qaadanayo madaxweynaha dalka lagu xagaldaacinayo doorashada dalka xubnaha midowda musharaxiinta oo war qoraala soo saaray ayaa waxa ay sheegeen in go-aanadii ugu dambeeyey ee uu madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu ku kacayay ay yihiin kuwo markaasi lagu xagaldaacinayo dadaalada uu wado ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble golaha midowda musharaxiinta waxa uu arkaa go-aanada uu soo saarayo madaxweynaha mudaxileedkiisa u dhammaaday in ay yihiin kuwo lagu carqaladaynayo dadaalada uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ee ku aadan baaritaan daah furan iyo cadaalad la marsiinayo kiiska ikraan tahliil ayaa lagu yiri war qoraal oo kasoo baxay xubnaha midowda musharaxiinta sidoo kale qoraalka kasoo baxay midowda musharaxiinta ayaa waxaa lagu sheegay in xubnaha midowda musharaxiintu ay si aada uga walaacsan yihiin go-aanadii ugu dambeeyey ee ra-iisul wasaaraha ama uu soo saaray madaxweynuhu waxaana ay sheegeen golaha midowda musharaxiinta soomaaliya in ay si aad iyo aada u cambaareynayaan falka uu ku kacayo madaxweynaha mudaxileedkiisa u dhammaaday ee ku soo saarayo go-aanada baalmarsan dastuurka iyo sharciga dalka u degsan waxaana goluhu uu arkaa in go-aanadaasi ay yihiin kuwo markaasi lagu carqaladaynayo dadaalada ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ee ku aadan in baaritaanka ay islamarkaana ay cadaalad hesho grand tahliil waxaana ay sheegeen in si aada arrinkaasi ay tahay mid madaxweynuhu uu doonayo in arrintaasi uu daboolo sidoo kalena waxaa lagu sheegay in arrintan lagu xagaldaacinayo arrimaha doorashooyinka daahfuran in ay dalka ka dhacaan iyada oona haatan lagu jiro wakhtiga doorashada waxaana ay sidoo kale golaha midowda musharaxiintu ay sheegeen inay bulshada soomaaliyeed ugu baaqayaan inay ogolaadaan in go-aanadaasi ay yihiin kuwo loogu talagalay in lagu qalqalqigeliyo xasiloonida iyo sidoo kale ammaanka cagaha badan aan ku taagnayn ee dalka ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay xubnaha midowda musharaxiinta sidoo kale qoraalka waxaa lagu sheegay in saraakiisha mada ay ugu baaqayaan inaysan u hogaansamin go-aanada madaxweynaha mudaxileedkiisa u dhammaaday ee sharciga baal marsan sidoo kale midowda musharaxiinta ayaa iyagu horay u sheegay in gebi ahaanba madaxweynaha mudaxileedkiisa u dhammaaday uusan samayn karin wax magacaabisa iyo xilka qaadis waxaana ay ku su-aadaysaa arrintan xilli madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu sameeyey magacaabis islamarkaana uu ka hor yimid xilka qaadistii lagu sameeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasiin xaaji daahir iyadoona la tilmaamay in arrintan ay tahay mid ay si aad ah xukuumadda iyo sidoo kale madaxweynaha khilaafka u dhexeeya ay si aada ula safanayaan xubnaha midowda musharaxiintu ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaana ay sheegeen in ra-iisul wasaaraha gebi ahaanba lagu wareejiyey amniga iyo sidoo kale in guud ahaanba howlaha guud ee dalka uu socodsiiyo islamarkaana madaxweynaha wakhtigii uu talinayay uu ka dhammaaday midowda musharaxiinta ayaa iyagu waxa ay tilmaameen in haatan loo baahan yahay in madaxweynuhu uu faraha kala baxo arrimaha ku aadan doorashooyinka iyo arrimaha kale ee amniga guud ee dalka iyo sidoo kale xalinta tabashooyinka iyo sidaa oo kale dhibaatooyinka ka dhaca dalka waxaana ay sheegeen in madaxweynaha afartii sane ee dastuuriga ahayd ee loogu talagalay inuu ka dhammaaday haatanna loo baahan yahay in ra-iisul wasaaraha dadaalada firfircoon ee uu wado uu faraha uga baxo islamarkaana loo baahan yahay in ra-iisul wasaaraha loo madax banaaneeyo in uu haatan yahay qofka ugu sarreeya dalka faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar madaafiic ah oo lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala degmada awdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose sida warkan oo markale inoogu eegayo carsoomane xubno ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab ayaa xalay maqrinibadii waxa ay weerar madaafiica ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda iyo kuwa ciidamada amisom ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya ay ku leeyihiin degmada awdhiigle gaar ahaan waaxda malable weerarkaas ayaa la sheegay inuu ku dhacay guri ay degan yihiin dad shacab ah waxaana khasaaraha lagu sheegay inay dhaawac soo gaareen shan ruux oo isku qoysa taasi oo ama ka turjumaysa in aysan dad badan ama dad badan waxyeelo u geysan weerarka la sheegay in al-shabaab ay kusoo qaadeen degmada owdhiigle ee gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan waaxda malableh waxaa la sheegay in dhaawacyada dadkaasi loo soo qaaday isla xalayba gudaha caasimada ee muqdisho iyadoo maanta lagu dabiibayo xaafada waa isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya gudoomiyaha degmada owdhigle mudane cabdulaahi cusmaan abuukar oo si gaara ugu waramay idaacadda simbe ee magaalada muqdisho ayaa ugu horeyn faahfaahin guud ka bixiyey weerarkii madaafiicda ah xalay lagu weeraray degmada owdhigle uu gudoomiyaha ka yahay wuxuu sheegay in degmada lasoo weerara ay tahay owdhigle wuxuuna sheegay in tiro madaafiica al-shabaab ay kusoo tuureen waaxda malableh oo la sheegay inay degan yihiin saraakiil ciidan iyo dadyo shacab oo aada u fara badan gudoomiyaha ayaa carabka ku dhuftay in khasaaraha weerarkaasi oo ka dhashay ay tahay shan ruux oo isku qoys ah taasi oo haleelay weerarkaasi kuna dhacay guri wuxuuna sheegay in shantooda loo qaaday caasimada dalka ee muqdisho si halkaasi loogu dabiibo cabdulaahi cusmaan abuukar ayaa sidoo kale sheegay in weerarada ay sii badan lahaayeen haddii ay waa ay ciidanka dowladda aysan ku bixin al-shabaabkii xalay weerar kusoo qaaday waaxda malableh maanta maqrabadii waqti taqriiban maqribka soo dhow anoo korka ka soconay raboodka anagoo korka la soconay dhaqaaqooda ayaa nimanka weerar gacma hoobi meel dhar ay soo dhigteen meel oo meel magaalada ka fog ay hoobi soo tuureen guri oo shacab uu leeyahay u dhacay taqriiban adi ko laba iyo toban saac oo wax yar dhimanay ahayd adi ko iyo toban labaatan dhiman lama lay ahayd dhanka waxay ka yimaadeen dhanka hoos bay ka yimaadeen oo dhankan soorowi gacma waayo maanaa iyaga shacab iyo iyo shacab iyo ciidan maanaa nimankan isku mid maanaa isku mid ay u yihiin mar haddii ayaga hoobihiis soo tuureen oo shacab gurigiis uu ku dhacay ayaga uma uma aabi yeelayaan shacabka marka madaafiicda soo maanaa gurigay ku habsatay oo oo hal qoys ah shankooda dhaabaa ku noqotay ilaahay ma ilaahay mahadda marka waana u gargaarnay insha allah waana isbitaalaan usoo dirnay isbitaal muqdisho oo soo qaatay alxamdulilah maantaana way kasii badan lahayd khasaarada waxaa aad iyo aad maanta looga aqayaa ciidanta maanta degmada degmada owdheegle ayaa maanta ka hortagay nidaamkii ay rabeen qaatan way ka dugnayd marka maanta way ku ammaanan yihiin ciidanka degmada owdheegle oo amnigeeda hadda gacanta ku hayo ayagaa ka fala celiyey marka barnaamijka waxay damacsanahay
dhinaca kale gudoomiyaha degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose oo sii hadleeyey cabdulaahi cusmaan abuukar ayaa carabka ku dhuftay in xilligan dagaalyahanada al-shabaab ay doonayaan in ay weeraradan ka dhigaan mid isdabajoog ah kuwaasoo ay bartilmaameed kaga dhiganayaan mas-uuliyiinta ku sugan gobolka shabeellaha hoose isagoona cabdulaahi cusmaan abuukar gudoomiyaha degmada owdhigle alle uga baryay caafimaad deg dega inuu siiyo dadkii dhaawacu kasoo gaaray falkaasi gudoomiyaha ayaa sidoo kale ka codsaday dowlada federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed in dagaalyahanada al-shabaab laga xoreeyo deegaanada mubaarak daarusalaam toorotoro kuwaasoo muhiim u isku codka caasimada gobolka ee marka iyo owdhigle
maalna maba maba seexanaba sooma haweeney maalna maba seexanaba howlgalkana wuu socdaaba haddii oo oo oo aan laga hortagi lahayn weerarada gaadmo naftarkeeda anaga maanaa qofka biniaadan waaye isaga naftiisaba wuu ka ordaa inuu dhinto sooma ah marka way ka badnaan lahayd wallaahi weli reportkaas welina ma soo gaarin laakiin kolba ayaga meeshii oo ayaga aadayna laga dabagalay sooma ah nimanka horta naf la caari waaye nafaa wada marka meel ma istaagayaan taabkunbay maanaa dantooda ah annagana shacabka maanaa ka hor taagannahay inay dhibaateeyaan marka annaga marka degmada dowladeeda jin tahay alxamdulilah wax dhibaatee kama jirto aniga aniga kula hadlaayaba kusuganahay soo maha
si kastaba hadalka gudoomiyaha degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose mudane cabdulaahi cusmaan abuukar ayaa kusoo aadaya iyadoo xalay al-shabaab weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ay ka sameeyeen gudaha degmada owdhigle gaar ahaan waaxda malableh waxaana al-shabaab inta badan suuro gashay in weerara isdabajooga ay ku qaadaan fadhiisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose waxaana weeraradii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen deegaanaha hoos yimaada degmada owdhigles iyo degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaana al-shabaab la sheegaa in weerar waa gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay yihiin maamulada farakutiriska ay xilligan ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada al-shabaab waxaana maamulka koonfur galbeed soomaaliya looga fadhiyaa xilligan inuu ka jawaabo dalabka adag ee ka yimid gudoomiyaha degmada owdhigle ee gobolka shabeellaha hoose oo ku aadan in al-shabaab laga xoreeyo deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ee ugu horeysa toorotoro oo la sheegay in al-shabaab ay inta badan weeraro khasaare kala duwan kasoo qaadaan kuwaas oo waxyeelada ugu badan ay gaarto shacabka halkaasi ku sugan
beesha caalamka ayaa sheegtay in kiiska igraan tahliil uu yahay mid caqabad ku noqon kara geedu socodka doorashooyinka dalka xubnaha beesha caalamka oo qoraal soo saaray ayaa waxa ay si aada uga hadleen arrimaha ku aadan isqabqabsiga dhanka muranka ee madaxda dowladda federaalk soomaaliya haatan soo kala dhex galay waxaana ay saaxiibada beesha caalamku qoraalkooda ku sheegeen inay madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay ku bogaadinayaan inay yareeyaan xiisada siyaasadeed oo ay diiradda saaraan in ay hanaanka doorashooyinka iyo sidii hore loogu socon lahaa ay ku socdaan saaxiibada beesha caalamka qoraalka kasoo baxay ayaa waxa ay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin muranka ku gadaaman waayitaanka marwe ekraan tahliil faarax waxaana ay sheegeen waa abuur iyo xiisad siyaasadeed oo saameyn ku yeelan karta habsami u socodka shaqada dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana ay carqaladeyn karaan hanaanka doorashooyinka federaalk soomaaliya ee dalka ka dhacaya waxaana beesha caalamku qoraalkeeda ay ku sheegtay inay ku bogaadinayaan madaxda dowladda soomaaliya in ay dejiyaan iska horimaadka siyaasadeed ee ku gadaaman baaritaanka kiiska egraan tahliil gaar ahaanna waxa ay sheegeen in laga fogaado wax kasta oo horseedi kara in rabshado ay dhacaan waxaana ay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya in ay ka wada shaqeeyaan sidii lagu horumarin lahaa islamarkaana lagu hirgelin lahaa heshiiskii toddobiyo tobankii maajo ee ama toddobiyo tobankii mey ee ku aadanaa qabsoomidda doorashooyinka iyadoona sidoo kale la sheegay in loo baahan yahay in la garowsado horumarka iyo sidaa iyo kale waxyaabihii ugu dambeeyey ee shaqooyinkii adkaa ee lasoo qabtay ilaa iyo haatanna uu goluhu uu gaaray wadatashiga qaran oo hoos yimaada dowladda federaalk soomaaliya waxaana sidoo kale la tilmaamay in hogaanka wax ku oolka ah ee uu wado ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble loo baahan yahay in dadaaladooda laga midho dhaliyo waxaana sidoo kale qoraalka kasoo baxay beesha caalamka la sheegay in loo baahan yahay in lasii wado xiriirka ay la yeelanayaan waxa ay sheegeen inay sii wadayaan xiriirka ay la yeelanayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya oo ka badinayaan kuwii ugu horreeyey islamarkaana ay ku bogaadinayaan in lasii hormariyo shaqooyinka adag ee madaxda dowladda federaalk soomaaliya hayaan waxaana sidoo kale ay sheegeen in ay boorinayaan si deg deg ana ay ku xalin ay doonayaan in lagu xaliyo khilaafka taagan oo ay ku jirto baaritaanka lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan wacyigelinta iyo sidoo kale ama markaasi in kiiska igraan tahliil si rasmi ah loo dhammaystiro waxaana ay sheegeen in waayitaanka kiiska igraan tahliil iyo dhammaystirka geedi socodka doorashooyinka ay yihiin kuwo dib u dhac keeni kara qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli khilaaf xoogan oo markaasi ku aadanaa kiiska igraan tahliil uu soo kala dhex galay madaxda dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaana jiray in khilaafkan uu noqday sidii kiiskan baaritaankiisa loogu dhaqaaqi lahaa oo aysan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba isku raacin waxaana si aada jirtay in walaac looga muujinayay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu kiiskan uu si aada uga soo horjeestay islamarkaana uu taageeray in markaasi ay isku yimaadaan golaha amniga qaranka si kiiskan looga horjeediyo islamarkaana cawaaqibka saxda ah loo jeediyo dhanka kalena allaamaha amniga degmada caabud waaq ayaa ku raad jooga kooxa burcada oo dhibaato ku hayay dadka shacabka ee ku nool degmadaasi wararka aan ka helayno degmada caabud waaq ayaa waxa ay sheegayaan in kooxa hubaysan iyo ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda ama kuwa ammaanka ee degmada caabud waaq ay israsaasin xoogan ku dhex martay gudaha degmadaasi waxaana la sheegay in ragga dableyda ah ee rasaasta ku furay ciidamada ay ahaayeen kuwa markaasi isticmaalay waxyaabaha maanka dooriya iyadoona ciidamadu iyago ah howlgalla ku jira iskaromaad xoogan oo halkaasi ku dhex maray laamaha amniga ayaa sheegay in ay ku raad joogaan dableydan qaarkood oo ka baxsaday gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada cabud waaq oo la hadlay raadiyahani simbe ee muqdisho ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga degmada ay markaasi ku raad joogaan dhalinyaro ka baxsatay waxaana uu sheegay in weerar xoogan oo iska hor imaad ahaa uu dhex maray iyo israsaasayn waxaana uu tilmaamay in israsaasayntan ay ka dhalatay khasaare kala duwan oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac isaga oo ka warbixinayana hadaladiisii waxaa ka mid ahaa ciidamada booliska ee degmada cabudwaaq ayaga oo mataqaanaa baaritaana inay ka sameeyaan goob ka tirsan degmada caabudaas ee barnaha magaalada markaasna ciidamadu ay soo diyaargaroobeen laakiin ayna hawsha qaybsanin oo gaarigii baabuur marka cabdibilaa wateen oo ay ka degeen marka saddexdii hore maduulka ay soo taagan yahay ciidankiina uu isla degin oo meesha maalin hore ciidan oo ujeedada gudaha iyaga baaritaan in lagu sameeyo bay waxay kusii ku rideen askartii xabad saddexdii nin oo horey u horreysay ayay dhaawaceen kabacdi dambana ciidanku oo markaas diyaar garoobay xabadii hore lagala hormaray laakiin saddex nin ay dhaawacantay ayaa markaas ka howlgalay gaari bay wateen hore bay u carareen laakiin ciidanka gaarigii iyo markii ciidankii kala ayaa raacdeeyey magaalada dalkiisa shan iyo toban kilomitr markay marinayaan ayaa gaarigii yaala yaa la gaaray labadii marka gaariga xoogaa waa simbirixde xoogaa gaariga ciidamadu la socdeen oo xoogaa dhinac buu dhacay laakiin xisib wanaag nimankii burcadka labadii ugu darayd way dileen oo gacan ku dhiglayaasha ahaa ilaa intii mataqaanaa ayuu gaarigii ka booday buu hawd bay ahayd ayuu qoraxduna waa sii dhacaysa ayuu halkaa galay marka waxaa ka jira wax kale maahan niman cabjooya oo qamre ka dhargeeyay iyo ciidamada xabadeeya oo awal ciidamadu rabeen inay ku diyaar garoobeyeen iyo arrintaas ahayd waxaa meesha kale oo ka dhacay waxa weeye labadii qaatil oo dhimatay iyo saddex askari oo dhaawacantay oo ciidamada ka tirsan ayaa ayaa jira wax kaloo hadda dhib oo kalena ma dhicin magaaladuna way iska degan tahay dadkuna mataqaanaa waa iska caadi
guddoomiyaha oo hadalkii sii wata ayaa waxa uu tilmaamay in ay ku raadjoogaan dabley hubaysan oo ka baxsaday kuwaas oo dhibaato ku hayay dadka shacabka ah waxaana uu tilmaamay in raggan ay dowladda islamarkaana ay marsiin doonaan cadaaladda bulshadanada hadda cabudaaqna way og tahay kulligoodna waa wada diyaar waxayna diyaar u yihiin mataqaana cid kastoo amniga nabadgelyo darre keenaysa in tilaabo laga qaado waana go-aan guud oo la gaaray oo mataqaana iyagana nimankaas iyaga laftooda waa loogaa in la dilo oo hataa in nool lagu qabta ama la dilana dheer bulshada o dhan baa go-aamisay markaas daraadeed ma jirayso mataqaana nin iska olordahayo kibir hayaa ma jiro hadii la yidhahdo way jiraan waa tiro kooban weeye mataqaana ma wax weyn maaha marka intaan ayagana khilaabtaa ka qaadaynaa marka mar haddii shaydaaninta kuwa waaweyn madaxa lagu dhigto kuwa kale waa ku guursanaya waa saddex bay ahaayeen saddex keliya ahaayeen saddex nin oo oo oo saddex bay ahaayeen laba laba waa la dilay midii kalena waa waa baxsaday waa lagu sii raadjooga hadda ciidankaa ku maqan marka wuxuu galay meel hawd uu galo oo dhagaxale yaale marka habeenni bay noqotay marka waa laga istaagay ciidamada dhaawaca ay nimankaasi u geysteen waa saddex labana mataqaanaa baabuurka oo oo mataqaanaa laba baabuurkay wateen iyo baabuurka isku dhacay mataqaanaa yaa garaafa gaartay marka kuwaasuna way fiican yihiin laakiin waxaa dhacay oo hadda dhibta haysta saddex askari weeye oo midna ay caloosha uga dhacday labada kalena aluuha uga dhacday waxaa loo dilan oo aan joognaa mataqaanaa loo kala hari maayo cid kaste oo ku xadgudubta amnigana tilaabaan ka qaadaynaa cabtay kastana waxaan ka dhigaynaa midaan xirno iyo midaan dilo iyo midaan mataqaanaa agmarin ka dhigaynaa haddii ilaha yidhahdo wahankaasna waa la qaatay golaha golaha guurtida iyo odayaasha iyo ugaasuna waa saxiixeen maamulka iyo hayadaha amnigana waxaa loo xilsaaray hawsha inay fuliyaan oo tilaabo cad ku qaadaan kii u horeyna maanta waa la qaaday aad iyo aad baan waxaan ugu mahad celinaynaa ciidamadanada mataqaanaa ammaanka oo u hogaaminaya taliyaha saldhiga iyo taliyaha nabadsugidda iyo
hadalka maamulka degmada cabudwaaq ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa degmadaasi ku soo badanayeenna dadka isticmaala waxyaabaha ammaanka dooriya waxaana la sheegay in falal amni darro iyo waxyaabo kale ay ka dhasheen arrintan islamarkaana maamulku u waday muddooyinkii ugu dambeeyey tallaabooyin dhowra oo uu kaga hortegayo arrimahaasi guud ahaana dhegaystayaal warkii subax oo aad kala socoteen raadiyaha simbe ee muqdisho intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa warkan warka xiga nabadgelyo
اهلا وسهلا سهلا ورني وقور ما تمد بدا بكو اوغاي انا شل يا امد شل ما تمد ها.
الحمد لله مرقى حالي هذه الدار حيه وحنا مغلاه سيمبا بابريجها سيمبا سيمبا ذا محبل اليوم اذا عدبوا هاي سيمبا عليرا مقعد سيمبا اللي واحد ساعد كذا ولا كساوينك sasa simba nakuja raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhexayso ujeeddada guud iyo abaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radio simba ambaqaadka hawsha bulshada u